munaasabadan oo si hersare loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socotay hogaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa dowro shan bilood socotay loogu soo xiray in ka badan boqol ka mid ah ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah iyadoona gabagabada munaasabadan ay kelimaad kala duwan ka jeediyeen qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabadda waxaana ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan dowrada shanta bilood socotay loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ibraahim shaacirul islaam isagoona kula dardaarmay ciidanka xisbada ah ee loo soo xiray dowrada in sida ugu wanaagsan ay bulshada ula dhaqmaan iyagoo gudanaya waajibaadka sharciga ah ee loo igmaday waxaa la rabaa dadkan wixii munkaraada inay ka celiyaan macruufkana ay faraan ma'muuraadkana ay qaataan manhiyaadkana ay ka fogeeyaan annaga marka waa inaan ahaana adducuu ilallaahi calaa basiiratin ana waman itabacanii waman itabacanii annaga ah marka ana waa rasuulka sala allahu alayhi wasalam anaga maxaanahay marka waman itabacni waay annaga marka wakhtiga in laga faa'iidaystaa la raba xadiidkii mucaawiya oo rasuulka laga weriyey sala allahu alayhi wasalama nicmataani maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas asixatu walfiraaga marka wakhtiga in saas looga faa'iidaysto ayaa la rabaa sidoo kale waxaa munaasabadan dowrada isugu jirtay diiniga iyo caskariga loogu soo xirayay ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah ka hadlay sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana kelimada shiiqa inta badan uu diradda ku saaray xamladii laba sano ka hor dowladda federaalka iyo shisheeyaha ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah iyo halka ay ku dambaysay laba sano oo aynu soo dhaafnay muslimiintu waxay galeen xamlo oo sharis ah oo gaalo iyo murtadiin ay soo wada qaadeen khaasatan gobollada dhexe ama walaayaadka webiga ka dambeeya waxaa la qiyaasay ciidan labaatan kun ka badan oo diyaaradihii iyo maaragtay wixii gaaladu ay ku kaalmeeyeen ay la socdaan kaanat xamlatu taa'ira xamlatu taa'iraad bay ahayd ayaa hamar ka soo ruqaansatay ilaahay wuxuu doonay subxaanahu wa tacaala inuuna tuso faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahayna tusaa ilaahay doonay murtadiin iyo shayaadiin badan oo xamar fadhiday oo ina sugi lahayd aa ilaahay subxaana wa tacaala soo saaray xamara caloosheeda la soo saaray ayagoo kibirka iyo qooqa iyo isluweynida iyo quruurka meeshii u dambaysay maraya oo xasan gurguurta uu leeyahay ana rabbukum alaclaa sidii fircoon oo kale waa fircoonka qarnigan weeye asagoo leh yaa hor istaagi kara asagoo leh waxaa weeyaan shan bilood ayaan shabaab kusoo afjaraya shareecada ilaahay ayuu shan bilood u qabtay ilaahay diinkiisa ayuu shan bilood u qabtay inuu soo afjarayo laakiin ilaahay wuxuu doonay asaga shayaadiintiisa ilaahay afar bilood inuu kusoo afjaro ma ahan markii ugu horreysay oo dowro loo soo xiro ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah balse marar kala duwan munaasabada ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa dowraad sharci ah loogu soo xiray xubnaha ciidanka xisbada ee maamulada islaamiga ah dowraadkaas oo ay ku qaateen duruus kala duwan